hadda meel meel oo amni ayay ku sugan yihiin wixii beri ka dambeeyana waxay kusoo wareegi doonaan xerooyintii dowladda soomaaliya ugu tala gashay jiilka dhalinyarada yayarka ee loogu taga in in shabaabka laga soo baxi islamarkaana lagu badbaadiyo lagu adhaqanaliyo ayaa beri lagu soo wareejin doona haddaa la idmo ee magaalada muqdisho ku taalo marka hay-adda aada maamusho ee dhaqan celinta qaabilsan ayaad ayaa lagu soo wareejinaya ha ha sidaas wey sidaas wey dhalinyaro yaryar oo runtii meel dagaal ka dhacay laga soo wado waayo ilaa haddana afriska ku jiraan wixii sabti ka dambeeya insha allahu tacaala ilmaha waalidiintooda la xiriirin doona islamarkaan ogaan doona xogta saxda iyo sida ilmahaas loo isticmaali doona inaan wax ka ogaano waa garta maalmihii dhawaa waxaa socday oo hay-adaha xuquuqda aadanaha iyo dadka deegaanka ay ka hadlayeen gobolada bay iyo bocool qoysas lagu qasbayo in caruur ay soo dhiibaan oo al-shabaab ay u dhiibaan oo si loo askareeyo wararkii ugu dambeeyey xogaha maxaad kala socotaan hay-addaadu maxay kala socotaa
runtii horena waa kuu sheegay waxaa jiro ilmihii maadaama shabaabku a tabartoodii awooddooda ay sii leeceyso waxay aada dadka dhalinyarayarka iyo dugsiyada qur-aanka iyo macalimiinta dugsi ay ku maqooneen inay askareeyaan islamarkii dadku aada ayay uga soo baxayaan ilmahan la badbaadiyana waxay kamid yihiin ilmihii ay u isticmaali rabeen si xooga u isticmaali rabeen inay ka muuqdaanaan dagaalyahanada al-shabaab marka dowladda soomaaliya ilmaha badbaadada waxay kamid tahay barnaamijkii ilmahaas jiilka soomaaliyeed ee mustaqbalka sidii shabaab gacmahooda looga badbaadin lahaa islamarkiina ay qayb ka noqon lahayn bulshada soomaaliyeed ee nabadda ku nool barnaamijka dee hadda waa lix sano jirsaday muddo dheer soo shaqeynaya kumanaan dhalinyaraha ka faa'idaystay haddana sanadkana waxaan rajeeya inuu sii laba laxso islamarkii maadaama iyo awoodii iyo iyo xooggii iyo kubiiritaankai shabaabka ee hadda aysan jirin islamarkaana ay dadka u isticmaalaan si xooga cabdirashiid bal waxaad noo sheegtaa faahfaahin naga siisaa dhalinyarada halkan laga soo badbaadiyo oo dawladdu kasoo badbaadiysa
arado aad iyo aad aa umahadsan tahay dhalinyaradaas dawladdu ay kasoo badbaadisay gacanta al-shabaab waa dhalinyaro inta badan ka yar sideed iyo toban sano marka waxayna ku jireen xero ay ku tababarayaan islamarkii ay ku askareynayeen si ay dhibaatada ummada soomaaliyeed ay ku sameynayaan ay ilmahaas qayb uga noqdaan runtii ciidamada dowladda soomaaliya kuwooda oo sida gaarka u tababaran ayaa meeshaasi la wareegay islamarkaana ilmahaas kasoo badbaadiyey ilmaha wax waalida iyo wax eheloo la socda ma lahan laakiin insha allahu tacaala dhammaantooda waxay heli doonaan waxay dib oo la madoobi doonaa ee la xiriirin doonaa waalidiintooda meelaha ay joogaan haddana gacanta dawladda ayay ku jira ilmahaas marka howlgal baa ciidamadu meesha ku tageen oo ku qabsadeen ha howlgal baa meesha lagu tagay oo lagu qabsaday ha marka xaggee ku taalaa xerooyinka carruurta laga soo badbaadiya xaggee ku yaalaan waxay ku taalaa meel la yihahdo jamaac jidyaale oo walaweyn soddon iyo dhowr kilomitr u jirta ayay ku taalla xerada oo gobolka shabeellada hoose wa waa gartay